walba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna
ismaqal haboon dhegeysti kuna soo dhowow barnaamijka qoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu salay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa marka fikradaha ay ka kooban tahay cilmbaarista uu soo sameeyey sababtuu ciwaanku u doortay mushkilada ay tahay uu xalinooyo mushkiladaas inuu soo baaray haddii uu soo baaray waddooyinka baaritaankaas uu u maray natiijada uu helay waa habka difaacashada wax ku-oolka ah ee buugga qalijabinta heerka koowaad ee jaamacadda fursadda waxaan helay dabcan isla sanadkan khaasatan bishii mars ayaan fursadda helay daraasadana aan bilaabay shimaars kadib wixii ka dambeeya daraasada bilaabay waa cabdiweli maxamed oo inala wadaagi doona safarkiisii waxbarasho ee heerka labaad ee jaamacadda oo uu si bilaasha kaga helay jaamacad ku taalla dalka kameroon qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag doorashada ciwaanka buugga ansixinta ciwaanka qorista buugga iyada oo loo marayo hab cilmiyeysan ayaa suuragelisa in ardaygu ugu dambeyn soo saaro macluumaadka uu baaritaanka ku sameeyey caqabado ay ka mid yihiin meelaha xogaha laga soo xigto iyo hab qoraalka buugga ayaa ah tan ugu badan oo ku adkaata ardada difaacashada waxa uu ardaygu qoray waa wax fudud marka loo eego qorista buugga balse waxaa jira taba iyo xeelado ay tahay inuu raaco si uu ugu difaacdo si dhibyar haddaba si aan wax badan uga ogaano habdifaacashada wax ku oolka ah ee buugga qalinjabinta jaamacadda heerka koowaad waxaan ka waraystay ustaad maxamed macalin aadan barawaani oo ah bara jaamacadeed ugu horreynna waxaan weydiiyey waxa looga baahan yahay ardayga inta uusan gudagelin difaacashada buugga qalinjabinta bismillaah waa maxadsantahay maxamed khadar guud ahaan haddii aan gudmo ku sameyno buugga qalinjabinta ee ardayda ay diyaariyaan marka ay joogaan dhamaystirka darajada koowaad ee jaamacadda iyo guud ahaan cilmi baarsida ay sameeyaan marka darajada labaad iyo darajada saddexaad ay gaaraan waa cilmi baarisyo lagu sameeyo heerka jaamacadda qof marka uu soo gaaro taxdiinta sare muhiimna u ah runtii in uu ardaygu ku tababarto cilmi baarisyo standardka caalamiga ah waafaqsanna uu ka sameyn karo badanaa marka ardaygu uu jaamacadda sanadka afraad gaaro ama afaad kala duwan haddii shan sano ay tahay haddii lix sano tahay marka sanadka ugu dambeeya uu gaaro ayuu inta badan sameeyaa diyaarinta cilmi baaris ee loo yaqaano buugga qalinjebinta cilmi baaristaas oo inta horena uu qoraalka buuggaas iyo cilmi baaristii diyaarinteedii iyo baaritaanadii uu baahnaan lahaa uu ka sameeyo ugu dambeyntiina uu difaacdo buuggiisii cilmi baarista ahaa iyadoo ay hor fadhiyaan rofesaro takhasuska uu wax ka diyaariyey muddo dheer khibrad ah uleh iyo cilmi iyo aqoon uleh marka uu difaacdo kadibna ayaga ayaa darajadii uu ku baasay qora sidaas ayuuna ku gudbaa darajadaas kaga gudbaa oo darajada kuxigta ugu gudbaa marka ardayga isu diyaarinaya difaacshada buugga qalinjebinta laba qaybood aan kala qaada u kala qaadayna diyaar garowga laga rabo diyaar garowga ka horeeya difaacashada buugga iyo diyaar garow marka buugga uu difaacanaya diyaar garowga ka horeeya buugga difaacshadiisa wuxuu noqonayaa sida uu u qoraayo ama uu u diyaarinayo cilmi baaristiisa inay noqoto si waafaqsan cilmiga uu bartay iyo sida loo diyaariyo cilmi baarisyada caalamiga ah isagoo ku dadaalayo inuu raaco hadba siyaabaha standardka ah ee loogu talagalay habka cilmi baarisyada loo sameeyo sidoo kalena xogaha loo baahan yahay ee buuggiisa u baahan yahay waa sidii la rabo sidii loo baahnaa ama sida ugu habboon u diyaarinayo marka buuggiisa uu soo dhamaystiro kadibna diyaar garowga ugu muhiimsan ee u baahan yahay inuu isugu diyaariyo difaacshada buugga waxay noqonaysaa in uu aada iyo aada ugu tababarto isuguna diyaariyo sida uu u hortegi lahaa profesoro laga yaabo inay takhasus iyo aqoon dheeraada u leeyihiin cilmi baarista uu soo sameeyey oo ka eegayo hadba dhinacyada kala duwan habka uu wax usoo qoray fikradaha waaweyn ee cilmi baaristiisa ku jira natiijada uu gaaray iyo qiimeynta rasmiga ah ee cilmi baaristiisa isagana laga rabo inuu difaacdo wax kasta oo su-aalaha uu laga weydiiyo cilmi baaris marka waa inuu diyaargarow fiican usoo samaystaa sida uga jawaabi lahaa su-aalaha ay weydiinayeen profesorada dadka intooda badan waxaa ku dhaca in ay cabsi fara badan ama baqdin badan ay dareemaan marka ay galayaan niqaashka ama ama ama difaacshada buugga ayagoo laga yaaba inaysan hore ugu tababaran inay dad ka hor hadlaan inaysan hore ugu tababaranin inay doodo noocan oo kala galaan taas waxay keenaysaa marka cabsi fara badan inay soo wajahdo waxaa fiican ardaygu marka inta uusan soo gaarin marxalada difaacshada buugga inuu hore ugu soo tababarto doodo kala duwan soo galo sida dadka wax loogu jeediyo uu kusoo tababarto waxyaabahaas waxay ka caawin karaan marka inuu diyaargarow fiican u sameeyo sidii uu difaacshada buuggiisa ugu dhammayn lahaa si guul ah waa tahay ma jiraan caqabado kale oo marka ku aadan marka uu ardaygu difaacanayo buuggiisa qalijibinta dabcan caqabadaha ugu waaweyn ee ardayga soo wajihi kara laba qeybood ay iyadana noqon karaan caqabada koowaad waxay ka qabsan kartaa caqabada dhinac yani dhinaca koowaad waxay ka qabsan kartaa habka diyaarinta cilmi baarista oo laga yaabo haddii ay ku yar tahay ardayga ama uusan si fiican usoo fahmin maadooyinka iyo artikalada la xiriira habka cilmi baarisyada loo sameeyo waxaa ku adkaan doona inuu cilmi baaristiisa saxa u sameeyo ama buuggiisii saxa u qoro taas waa caqabad marka waxaa laga rabaa si caqabadaas uga gudbo inuu ardayga aada iyo aada ugu dadaalo maadooyinka cilmi baarista la xiriira researchka ee uu qaadanayo ardayga inuu si fiican u fahmo islamarkaasna uu raaco yani guidelinska la siinaayo ama waxyaabaha fariimaha la siinaayo ee la xiriira siduu u diyaarinayo cilmi baaristiisa ama buuggiisa uu qori lahaa caqabada kalena waxay noqon kartaa in uu ardaygu culays kala kulmo habka uu u difaacan lahaa buuggiisa asagoo cabsi fara badan ay soo wajihi karto iyadana wuxuu uga bixi karaa inuu training ama ama tababaro la xiriira habka kahor hadalka bulshada iyo habka doodaha loo gala iyo waxyaabaha lamidka inu hore ugusisugu sii diyaariyo si hadhow marka uu tago ay caqabadaas ay meesha uga baxdo ama uu waa tahay ustaad maxamedow maxay tahay kaalinta kaga aadan kuliyad uu ardayga wax ka barto garab istaaga uu uga baahdo si uu ugu guuleysto hawshiisa qorista iyo difaacashada buugga run ahaantii kaalin weyn ay ku leeyihiin kuliyadaha keligood ma ahana ilaa jaamacadaha oo dhan ayaa waxay leeyihiin maadooyin la xiriira cilmi baarista iyo iyo qoraalka buugga ugu dambeeya ardayga uu qoraayo macluumaad ku saabsan in la siiyo dabcan sanadaha ka horreya sanadkiisa ugu dambeeya ayaa inta badan kuliyadaha oo dhan lagu qaataa ardaygu marka waa inuu ku dadaalo in maadooyinkaas jaamacadda ay bixinayso ama kuliyaduhu ay bixinayaan uu si fiican u fahmo si cilmi baaristaas ugu guuleysto kuliyaddu marka qeyb ay ku leedahay inay hubiso koorsooyinka noocaas oo kalea inay ku jiraan curriculumka islamarkaasna sidii loo baahnaa ardada loogu gudbiyey maxaa yeelay ayaga ayaa mas-uuliyadda ugu weyn ay ka saaran tahay arrinta labaad waxay tahay ardayga ardada waxaa la siiyaa guidelines la xiriira yani technically qoraalka qoraalka ay samaynayaan inta badanna kuliyadaha ayaa maamula buugga siduu usoo qoraayo yani tusaale ahaan wax kasta oo farsamada la xiriira farta inta laga dhigaayo alignmentska bageka sidii loo hagaajin lahaa iyo bageka cabirada laga dhigaayo cinwaanada sida loo qoraayo sida bage numberingka iyo waxyaabaha loo sameynaya yani farsamada la xiriirta qoraalka buugga oo dhan kuliyadaha ayaa mas-uulka ah inay ardayga siiyaan xogaha looga baahan yahay si wixii ay uniform u noqdaan ama guud ahaan jaamacadda iyo kuliyadaba iyo kuliyadahaba ay u noqdaan wax isku mid ah bugaagta ay soo qoraayaan ardayda taasna waa arrin u baahan in kuliyaduhu ay hubiyaan dabcan ay ka caawiyaan ardada inay helaan xogahaas ay u baahan yihiin qoraalka buwaagta intaas waxaa dheer ardadu waa dad oo dad kala duwan waaye qaarkood isku faham maaha isku garaad ma aha qaarkoodna waxa laga yahay si dhaqsa inuu safahman qaarkood inay u baahdaan faahfaahimo dheeri ah kuliyaduhu waxay ku caawin karaan arday kasta oo u baahda caawimaad in loo laga caawiyo arrintaas ama macalimiin gaar ah loo saaro ama kuliyaddaba si yacni ay u xalliyaan ha u sameeyaan in ardaygu xilli kasta oo u baahda caawimaad la xiriirta cilmi baarista uu samaynayo iyo qoraalka buugga iyo difaacashadiisa uu heli kara caawimaad kuliyadda ay siinayso ayadana waxaan isleehay kaalinta kuliyadda ay ka buuxin karto dhinaca qoraalka buugga ama cilmi baarisyada iyo difaacashada buuggaba ay qeyb weyn ayay ka tahay muddo intee leeg ayaa loo qorsheeyaa ardayga in uu ku dhamaystiro buugga qalinjabinta ayna tahay inuu difaacdo run ahaantii way ku kala duwan yihiin jaamacadaha nidaamka iyo hababka loo maro sidoo kalena darajooyinka cilmiga ah haddii ay tahay bachelor haddii ay tahay master haddii ay tahay b h d ayadana way ku kala badan yihiin xilliga diyaarinta cilmi baarisyada guud ahaan haddii aan soo qaadano tusaale ahaan ardayda bachelorka dhamaynaysa oo kale badanaa muddada ay haystaan waxay u badan tahay inay tahay sanad ay buuggaas ku qori karaan marka ardaygu sanadka ugu dambeeya soo gaara haddii uu yahay takhasuskiisa afar sano ku dhamaanaya ama shan sano ama lix sano sanadkaas ugu dambeeya ayay inta badan projectiga buugga lagu qalin jebinayaa la diyaariyaa haba looga qaybiyo haddii la doono habab kala duwan oo saddexdii bilood ama labadii bilood inuu shaqo kamida buuggii inuu qabto oo kale laakiin ugu badnaan inta badan inta la arko sida loo badan yahay waa sanad waxaa dhici karta masterka kale marka la diyaarinayo in la dhaho laba sano inuu qofka buuggaas ku qoro ayaa ayaa laga rabaa ama haddii ay tahay waxbarashada iyo buugga oo isku jira oo buugga uu dhamaystir keliya noqonayo oo kale ayadana in hal semester ama sanad oo kale uu noqdo b h d oo kale waxaa laga yaabaa laba sano saddex sano shan sano ay ku kala duwan yihiin jaamacadaha marka waxay ku xiran tahay habka cilmi baarista loo sameynaayo iyo nidaamka u yaalla jaamacadaha laakiin badanaa markaan ka hadlayna hadda tesaska ardada ee qoraan ee bachelorka ay kaga sanjabiyaan majoritygooda waa sanad lakasoo bilaabanayo sanad jaamacadeedka bilowgiisa ugu dambeyntiina la rabo marka imtixaanka ugu dambeeya ama la galo ama inta aan la gelin ka hor inuu difaacada ardayga bugiyo ardada ma la wadaagi kartaa su-aalo is leedahay way yihiin kuwa ugu badan ee ka imaada ee ardada la weydiiyo markay buugga difaacanayaan run ahaantii saddex qaybood ayaa ugu badan meelaha ardayga laga qiimeeyo marka la joogo cilmi baarisyada iyo buugga qalinjabinta waxaa ugu isa noqon karaa qayb waxay noqon karaan in wax laga weydiiyo fikradaha iyo cilmi baarista uu soo sameeyey ardayga marka fikradaha ay ka kooban tahay cilmi baarista uu soo sameeyey sababtuu ciwaanka u doortay mushkiladu ay tahay uu xalinooyo mushkiladaas inuu soo baaray haddii uu soo baaray waddooyinka baaritaankaas uu u maray natiijada uu helay natiijada usoo baxday iyo sida ay tahay ay ay ay u saameynaysa bulshada iyo waxyaabaha uu arka xalka ayaa u badan fikradaha laga weydiiyo waaweyn wixii fikradaha hoose ayay noqon karaan sidoo kale ardayga waxyaabahaas laga weydiiyo waxaa qayb weyn ka noqon kara luqada uu wax kusoo qoray marka luqada uu wax kusoo qoray inuu aada isaga fiiriyo waxyaabaha loo yaqaano tusaale ahaan qoraalka iyo waxyaabaha la xiriira sida calaamadaha la isticmaalo question maga yani calaamad su-aalka labada dhibcood ee ku yaala dhibicida hakadka meelaha ay ku jiraan ma yihiin meelo munaasaba baarografyada ama faqarooyinka sida isugu xiran yihiin waxyaabahaas dhan iyagana yani habka luqadiisa ay u qoran tahay iyagana waxbaa laga weydiin karaa ardayga waxaa la rabaa inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo arrin saddexaadna waxaa waaye ma raacay ardayga hab qoraalkii loogu talagalay buuga shuruudaha jira ciwaanka far yani ciwaanka waxaa jiro number laga dhigo farta caadiga number laga dhigaayo sadarada inta udhexaynaysa food yani footnotka iyo sida uu u qoray ardayga bage numberinka sida loo sameynayo waxyaabahaasna iyadana waa qayb muhima oo laga raba in ardayda jaamacadda oo dhan ama kuliyadaha qaarkood inay midaysnaadaan marka ardayga kuliyadda inta badan siisa ayadana siday ahayd mausoo ma u raacin mise uma raacin meelaha laga qiimeynayo ayay kamid tahay ugu dambeyntii habka kalsoonida leh oo uga jawaabo su-aalaha ayaa iyadana waxyaabaha laga qiimeeya kamid waxaan isleeyahay qaybaha ugu muhiimsan ee ardayga marka uu soo gaaro difaacashada buugga laga qiimeynayo kuwaas ayaa kamid ah waxaan tala ahaan marka kusiinaya ardayda buugga qoraalkiisa iyo fikradihiisa waa nuxurka inta badan asaga uu sameynayo ardayga uu qoraayo waxaa fiican naf marka buugga dhamaystiro inuu kala tashado ama haddii ay jiraan xafiisyo luqada ka saacida ama haddii ay jiraan dad experts oo luqada si fiican u yaqaan inuu ugeeyo uu dhaho niman yaho wixii khaladaad ee luqada ku jira iga saxa sidoo kalena inuu hubiyo guidelineskii ay soo siisay kuliyadda ama jaamacadda ay soo siisay inuu sidii ahayd u raacay qoraalkiisa inuu hubiyo haddii intaas sameeyo waxaan isleeyahay guul weyn ayuu ka gaari karaa difaacashada buundisa iyo cilmbaarista uu sameeyey ugu dambeyn ustaad maxamed maxaad la wadaagi lahayd ardada sanadkan idleynaysa jaamacadaha ee doonaya inay difaacdaan buuggooda qalin bedelashada run ahaantii maxamed waa mahadsan tahay adiga iyo tim himilo ardadaas waxaan run ahaantii isleeyahay qeyb kamid a hawshooda horey usoo qabteen hadda wixii oga dhiman waa dhamaystir iyo iyo hagaajin qaybta ugu muhiimsanna waa qaybta oo difaacashada qaybtay hore usoo qabteen waxaa waaya inay cilmi baaristii iyo buuggii soo qoreen soo diyaariyeen muddadii loogu talagalay haddana maadaama ay guud ahaan jaamacadaha gabagabadii maraayaan oo imtixaankii qaarkoodna la galay qaarkoodna laga yaabo in imtixaanaadka ugu dambeeyay ku jiraan difaacashada buugga qaarkood ay galeen qaarkoodna uu dhiman yahay waxaan isleeyahay ardayda qaybta ay soo qabteen ah inay cilmi baaristii iyo buuggii soo qoreen waxa uga dhimanaan kara waxaa waaya inay dib u hubiyaan in cilmi baaristoodii iyo qoraalkii buugga ay soo sameeyeen inay wixii ka dhidhiman oo dhan dhamaystirtaan difaacashada buuggana inay u diyaargaroobaan diyaargarowga hadba sida uu ardayga ugu diyaargaroobay ama uu usoo qoray buuggiisa ayay ku xiran tahay kalsoonida uu ku qabi karo inuu ku geli karo difaacashada buuggiisa inuu si kalsoonida ku geli karo marka waxaan isleeyahay shaqadii ay soo qabteen ayay ku xirnaan doontaa qof kasta oo juhdi badan soo geliya cilmi baarista waxaan u rajaynayaa in uu si fudud ku difaacan doono buuggiisa su-aal kasta oo laga weydiiyin uu si fiican uga jawaabi doono qof kasta oo laga yaabo inay wax uga dhiman yihiinna waxaan kula talin lahaa inuu si fiican buuggiisa dib ugu akriyo una diyaar garoobo difaacshada buuggeed meeshan nuxurkana waxay tahay hadba sida uu qofku cilmi baaristiisa wax si fiican ugu fahamsan yahay ayay hadda u fududeyn doona inuu si fiican uga jawaabo su-aalaha laga weydiiyey buuggiisa arrintaas ayaan isleeyahay ayaan jeclahay inaan ku baraarujiyo dhammaan ardayda difaacanaysa bugaab
waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo boqol laba dhibic shan megahertis markana inaad hesho fursad waxbarasho oo bilaash ah waxaa ka horeysa inaad u gasho baadigoob iyo dadaal wadajira si aad u xaqiijiso gaarideeda rajadii hirgashay oo waqti baaqi ku ahayd qalbiga cabdiweli maxamed waxa ay u rumowday bishii maarso ee sanadkan labada kun kow iyo labaatanka isagao uu ku guulaystay deeq waxbarasho oo bilaash ah oo uu ka helay ban african university oo hoostagta midowda afrika taas oo ay ku midaysan yihiin jaamacado kala duwan oo afrika ku yaala cabdiweli isaga oo ku sugan magaalada buwe oo ah caasimada gobolka koonfur galbeed ee cameroon ayaan kala sheekaystay qaabkii uu ku helay maxamedow waa mahadsan tahay cameroon aa joogaa cameroon waxaan ka bartaa maado ay ku magacaabaan intercultural communication intercultural communicationkana wuxuu noqonaa qofka inuu mediating ka naqon karo ama dhexdhexaad ka naqon karo conflictiga ama khilaafaadka ka dhexdhaca among people especially people in, in, in different cultures dad kala dhaqan duwan marka waxaa ku lamaanan qofka marka si oo communicator fiican beri uu u noqdo ama mediator fiican uu u noqdo waxaa ku lamaanan qofka inuu yaqaano waxay dhahaan transborer languages luqadaha xuduudaha dhaafay qofka inuu ugu yaraan saddex luqadood ama luqadood laba luqadood uu ku hadli karo because beri waxaa u dab kala waxa aad u kala qarqaadayso waa dad kala dhaqan duwan kala dad kala luqad duwan marka qofka inuu luqadaha yaqaana qasaba kadib uu marka maadadaas qofka bara karaa marka cameroon barnaamijkaas aa ka bartaa waatii xarunta waxbarasho ee aada dhigato maxaadse ka barataa dabcan meesha waxaa ku yaalo school ay ku magacaabaan asti asti advanced school in translation and interpreting school loogu talagalo waaye oo lagu barto maxaa la dhahaa translationka iyo interpretingka interpretationka aniga marka iskuolkaasaan dhigtaa qeybtaas hadda aan kuu sheegay oo oo lagu barto intercultural communicationka aan ka dhigtaa qeybo kala jiraan oo translationka lagu barto iyo interpretationka aniga marka intercultural communicationka dhigtaa marka iskuolka magaciisna astia lagu magacaabaa ama advanced school of translation and interpretation wallaahi meesha aniga aan u joogo hadda waxaa waa inaan barnaamijka hadda aan u imaaday waa inaan communicationkaas aan aan barto khaasatan intercultural communication ka bacdin waxa aan focus ka hadda saarayo inta badan focus la saaro waxa waaye luqad luqadda yani anuu beritu markaad qofka mediator ah ama communicator wanaagsan ah marka rabto inaad noqoto inaad luqadda aad ku tahay master qof luqadda yaqaano mutamakin fi luqa waxay carabiga dhahaan qofku luqaddu inay inuu ku yahay mutamakin oo luqadda yaqaano marka aniga hadda laba luqadood waa ii qoran oo dabcan englishka carabiga labadaasaan a iyo b iyu kala qoran waxaa laiga rabaa markaad luqad saddexaad oo ah luqadda faransiiska taasa hadda meesha ka kororsanooya oo aan aan rabaa insha allahu tacaala iyadana inaan gaarsiiyo sida ay englishka iyo carabiga ay yihiin doo ilah yihahdo goorme ayaad heshay fursadda waxbarasho ee cameroon fursadda waxaan helay dabcan isla sanadkan khaasatan bishii mars ayaan fursadda helay daraasadana waxaan aan aan bilaabay bishii mars kadib wixii ka dambeeyaa daraasada bilaabay ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto cameroon dabcan waa jiraan arday kale oo soomaali ah oo cameroon joogta laakiin iskuolka aniga aan dhigto keliyaan ku ahay oo qof soomaali ah ka joogo laakiin arday kale oo soomaali ah waa jiraan oo caasimadda yaundi wax ka bartaan khaasatan yaundi two ama of university yaundi two university jaamacadda yaundi do ay ku magacaabaan ay ka bartaan ardayda soomaalida maxaa farqa u dhexeeya wax ku barashada soomaaliya iyo dalka hadda aada joogto oo isna afrika un ah dabcan qaabka iyaga dadku wax u baraan waa ka duwan tahay yani cameroon naftiis cameroon ayada nafteeda kala kala kala kala system duwan aniga qaybta aan joogo hadda waa waa anglophone qaybtaas kale wiilasha soomaalida ay dhigtaan aan kuu sheegaan waa francophone marka system qaarkoodna systemka faransiiska ay isticmaalaan qaarkoodna systemka ingiriiska iyo amerikaanka wixii anglophone ah systemka wada isticmaalaan marka sinisterada oo kale qaabka loo qaadanayo daraasada qaabka u soconayso saacadaha si loo xisaabinayo difference weyn a u dhexeeyo ayagaaba difference weyn u dhexeeya gudahooda haddii marka laanu waddanka asaa laba u kala qaybsan qaybna waa anglophone qaybna waa francophone intiisa badan waa francophone laakiin gobolka khaasna aniga aan joogo waa gobol iska anglophone ah oo ingiriisku gumaystay nigeriyana ku dhow yani marka anglophone waa systemkiisa iyo nidaamkiisa qaabka britishka iyo ama ama maraykanka ay ay ay ay systemkooda u yahay ay ayagana ay ay ka dhigtaan systemkooda marka soomaali ayaga haddii aan fiiriyo farqa u dhexeeyo tusaale ahaan daraasada sida wax loo daraaseynayo oo kale meeshan macalinka markuu imaado dabcan fasalka dhexdiisa exercise ayaa jiro oo fasalka dhexdiisa loogu sameynayo markaad fasalka ka tagto oo aada u noqodo gurigaadani exercise kale ku yaalaan marka waa yacni waa dad inta badan ardayda tamriinaadka iyo iyo waajibaadka iyo takliifaadka aada ugu badiyo ayay u badan yihiin saasay u badan tahay daraasadooda marka that's why aan annaga hadda takliifaadka iyo assignmentiyada iyo waxaas ay noogu badan yihiin waa jiraan luqado ayaga ay leeyihiin oo ay oo gaar ah laakiin markii la la imaado jaamacadda oo kale luqadaha tusaale ingiriiska iyo faransiiska oo kale ayaa luqadaha rasmiga ka ah meesha haddii jaamacadda xarunta jaamacadda aad soo gasho luqadda uu hadlayo oo macalinka isticmaalayo oo cashar lagu bixinayo oo wada sheekeysanayo inay ingiriis noqoto ama ay noqoto faransiis labadaas kale waa imaan macalinkina uu iska imaado oo tusaale ahaan sida macalimiinta soomaalida ay sameeyaan oo kale fasalka markuu soo galo macalinka xisadii ingiliisha ingiliish iyadoo ah xisadii macalinka ingiliish uu dhigayo haddana laga yaabo inuu af soomaaliga ku hadlo fasalka dhexdiisa ama af soomaaliga wuxuu ku sharxo that's why inta badan ardayda soomaaliyeed luqadaha aysan ugu hadli karin ama english ha noqdo ama carabi ha noqdo marka especially luqadaha inta muhiimay ka yihiin ardaydana waa aaday ugu hadlaan marka systemka kale ee guud ahaan iyo manhajka iyo waxyaaba noocaase dabcan difference badanaa jiro oo aada u weyn ma rajeynaysaa tacliinta aad kusoo barato cameroon inaad dalka dib ugu soo laabato oad uga faa'iidayso bulshadaada
dabcan wixii aan aan soo barto insha allahu tacaala waan jeclaa inaan la wadaago ummadeeda inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo الدنيا آخرة إلاش بيكوتحي أولادك دار الدكسيقة أولادك دار الدكسيقة